bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wاthanaau lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii shan iyo lixdanaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kalena waa darsigii saddexaad ee ku saabsan saxaabiga la yidhaahdo cumeyr ibnu sacad al ansaari halkii ayaan ka sii wadaynaa qisadiisa waxaa inoogu dambeysay inuu cumeyr u sheegay odaygii julaas ahaa in uu aadi doono nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu u sheegi doono waxa uu yidhi marka saad uga dabaalan lahayd adaa yaqaan buu yidhi aniga ma ku khayaamayo intaan aamuso gadaal kama hadlaya laakiin waan u sheegayaa madaa wuu aaday alfata wiilkii yaraa cumeyr ibnu sacadaha ilalmasjidi masjidka ayuu aaday wa akhbara nabiya nabiga wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga bimaa samica wixii uu ka maqlay min aljulaas ibni suweyd ninka laydhaa wuxuu ka maqlay ayuu rasuulka u sheegay fastabqaahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam cindahu rasuulka ayaa ihi ila joog ha tegin fadhi fadhi istabqaahu waxa weyaan baaqi buu yeeshay halkan ila joog wehi fastabqaahu waxaa ila joog yidhi oo fadhi halkan alrasuulu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyhi cindahu agtiisa wa arsala rasuulku wuxuu diray axda asxaabihi asxaabtiisa mid ka mid a ayuu diray oo muxuu ugu diray liyadcuwa suu ugu yeedho lahu rasuulka aljulaas julaas suu ugu yeedho julaas igu yeedh buuri wamaa huwa arrintu maysan ahanin ilaa qaliilun wax yar maahane xataa jaa aljulaasu julaas ibnu suweyd oo ninkaas madaxda ahee hantiilaha ahee caanka ah uu ka yimaado faxayaa wuxuu salaamay rasuul llahi rasuulka ilaahay buu salaamay sala allahu caleyhi wasalam wa jalasa wuu fadhiistay beyna yadayhi nabiga hortiisa ayuu fadhiistay fa qaala lahu nabiyu nabiga ayaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa maqaalatun maxay tahay odhaah odhaahdaasoo samicaha uu kaa maqlay minka adiga samicaha uu maqlay odhaahda minka adiga uu kaa maqlay cumeyr ibnu sacad wadakara waanuu u xusay rasuulku lahu julaas maa qaalahu wuxuu yidhi wuxuu yidhi ayuu u sheegay oo maxay ahayd in kaana muxamedun saadiqan fiimaa yaddaciihi oo min alnubuwati fa naxnu sharun min alxamiir haddiiba ay run tahay wuxuu muxamed ku andacoonayo oo nabinimo ah dameerna waan ka liidanaa saasuu yidhi warsaa ma tidhi fa qaala isla kolkiiba wuxuu yidhi ilaan munaafiq buu ahaa markaas kadaba calaya wuu iga been sheegay buu yihi kadaba calaya wuu iga been sheegay wiilkaa yari yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow waftaraa wuuna igu been abuurtay famaa tafawahtu afkayga kama soo bixin min alfuu fah afka afka wixii ka soo baxa afka magacyadiisa fam waa la yidhaha af carabiga fuuna waa la yidhaha faaka fuuka afkaaga afmaalkhamsuhu ka mid yahay marka afkayga kama soo bixin weeye famaa tafawahtu afkayga kama soo bixin bishayin wax u min daalika warka uu sheegaya wiilkani waa la yaabay meesha waa la wada fadhiyay wa akhada asaxaabatu asxaabtiina waxay bilaabeen yunaqiluuna absaarahum aragooda inay u kala bedelaan kolna kan fiiriyaan kolna kan fiiriyaan kolna naqliga saasa leeha wax meel laga qaado oo meel kale loo qaado yunaqiluuna inay naqliyaan oy raraan absaarahum aragtidooda bayna aljulaas julaas iyo iyo wafataahu wiilkiisii yaraa ee cumeyr ibnu sacad ahaa yaa kolna kan la fiirin kolna kan la fiirin kala fogaanta ereyada ay sheegeen kaannahum waaba sidii iyagoo asxaabtu yuriiduuna doonaya an yaqra-uu bal inay aqriyaan calaa safxatay wajayhima julaas iyo cumeyr labadooda weji labadaa labadaa weji foolkooda maa yukinuhu waxa uu qarinayo sadraahuma labadooda xabad waxay qarinayaan inay wejiga ka aqriyaan maxaa jira waxaa la ogyahay sideeda idil wejigu wuxuu muraayad u yahay waxa qalbigaaga ku jira haddaad faraxsan tahay wejigaa laga arkay waa la garan hadday muruga ku hayso waa wejigaa laga aqrisanaya waa la garanayaa wejigaaga waa laga garanayaa inay murugo ay ku hayso hadday cabsi ku hayso wejigaaga waa laga garanayaa inay inay cabsi ku hayso marka wejiga safxadana waxaa la yidhaha intaa hore ee muuqata ee foolka ah qofku markuu kaasoo horjeedo uu saas kaaga soo horjeedo inta wejiga inta hore ee muuqata yaa safxada la yidhaahdaa wa akhada saxaabatu asxaabtiina waxay bilaabeen yunaqiluuna inay u kala bebedelaan absaarahum aragtidooda bayna aljulaasi iyo wa fataahu wiilkiisii cumayr ahaa ibnu sacad inay u kala bedelaan kolba mid eegaan ka annahum sidii iyagoo yuriiduuna doonaya an yaqra-uu inay aqriyaan calaa safxatay wajhayhima labadooda weji julaas iyo cumayr labadooda weji labadaa weji foolkooda intan hore ee muuqanaysa maa wixii inay ka aqriyaan yukinuhu uu qarinayo sadraahuma qofka beenaalaha iyo ka kale waa la kala garanayaa wa jacaluu waxay bilaabeen yatahaamasuuna inay hoos isula hadlaan hadalka la qarsanaya hamsi la yidhaah hoos inay isula hadlaan fa qaala wuxuu yidhi waaxidun midbaa wuxuu yidhi oo min aladiina kuwii ka mida fii quluubihim quluubtooda uu ku sugnaa maradun shaki iyo cudur waa kuwa munaafiqiinta ah mid munaafiqiinta ka mid a ayaa wuxuu yidhi sheekadu waxay waa fatan caaq waa wiil yaroo caasi ah buu yidhi wax kale ma ah wiil yaroo caasi ahoo abaa wuxuu diiday ilaa an yusiica inuu xumeeyo maahane wax kale wuu diiday liman axsana ilayhi qofkii isaga wanaajiyey inuu xumeeyo maahane wax kale wuu diiday waa mid xun oo aan qiimo lahayn buu yidhi oo caaq ahoo oo caasi ah wa qaala aakharuuna kuwo kalena waxay idhaahdeen bal inuu caaq yahay iska daaya innahu isagu ghulaamun waa wiil yar oo nashaca ku soo barbaaray oo ku soo koray oo indhaha ku kala qaaday fii taacati illaahi alle un taacadiisa iyo cibaadadiisa wa ina qasamaati qasamaata wa ina qasamaati wejhi wejigiisa calaamadihiisa wejiga calaamadihiisa haddii la aqriyana la tantiqu waxay ku dhawaaqaysaa ay ku hadlaysaa bisidqi inuu run sheegi wejigiisa laga garanayaa inuu run sheegay intaasi markay dhacday waltafata wuxuu milicsaday alrasuulu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu milicsaday ilaa cumayr ayuu milicsaday fa ra-aa wuxuu arkay wejahu wejigiisii oo qad ixtaqana buuxsamay bidami dhiig ka buuxsamay qofku markuu xanaaqo amuu naxo wejigiisa wuu guduutaa casaan buu wejigu noqonaya dhiigga ayaa ku xidhmaya ayuu arkay wadumuucu isagoo ilintuna ama ilmaduna tataxadaru ay ka soo burqanayso midraaran iyada oo shubmaysa min caynayhi labadiisa indhood ayay ka soo burqanaysaa fa tatasaaqatu waxay ka da-aysaa ay ku soo shubmaysaa calaa khaddayhi ee wejigiisa khadka waxaa la yidhaha meesha dee indhaha markii oo ilintu ay ka soo daato meesha sanka iyo udhaxaysa koodkan labadiisa kood sanka iyo koodka meeshan udhaxaysa khad laydha iyo wa sadrihi xabadkiisa waa ilin badanoo ilaa xabadkiisa ay ku da-aysaa wa huwa yaquulu isagoisagoo odhanaya allaahuma allahayow anzil kusoo deji calaa nabiyika nabigaaga bayaana maa takalamtu bihi wixii aan sheegay caddayntiisa allaahuma allahayow anzil kusoo deji calaa nebiyika nabigaaga bayaana maa takalamtu bihi wixii aan ku hadlay een sheegay caddayntiisa ilaah kusoo deji waad ogtahay inay run yihiin fambara waxaa soo kacay markii hore wuu fadhiyey waxaa soo kacayba aljulaasu wa qaala wuxuu yidhi ina wixii maa dakartuhu aan kuu sheegay laka adiga yaa rasuulallaahi rasuulka ilaah wixii aan kuu sheegay oo inuu kani igu been abuurtay warkaasna uusan waxba ka jirin wax erayadaana uusan dhihin ayaa walxaqu runtu sidaas weeye kan oohintiisa iska dhaaf weynshiita haddii aad rabtana taxaalafnaa waanu isla dhaaranaynaa bayna yadayka hortaada ayaan isla dhaaranaynaa anigu waan dhaaran inaanan odhanina isna ha dhaarto markaasuu dhaartiibu horey ka galayba isagu wa inii anigu wuxuu yidhi axlifu billaahi alla ayaan ku dhaaranayaa annii anigu maa qultu inaanan odhanin shay-an waxba oo mimaa wixii ka mida naqalahu laka uu kuu keenay uu kuu soo naqliyey uu kuu keenay cumayrun cumayr warkan uu cumayr kuu keenay hal eray oo ka mida inaanan dhihin yaa magaca ilaahay ugu dhaartuyni arrintii way dhanaanaatay marka madluum baa jira nin la dulmayaa jira nin la dulmaya ayaa jira marka ilaahay baa u hiiliyey famaa an intahaa ma dhammayninba ninkii julaas ahaa famaa in antahaa ma dhammaynin min xalfihi dhaartiisii ma dhammaynin wa akhadat cuyuun wa akhadat cuyuunu nnaasi dadka indhahooda idilna waxay aaday indhahoodii waxay bilowday tantaqilu inay u wareegto canhu julaas way ka wareegtay ilaa cumayr ibni sacad ayay u wareegtay oo isna talow ma dhaaranayaa ilankani dhaaraye lamana moodaya ruux muslimi inuu been ku dhaaranayee isagaa la aaday halkaa markay marayso jawaabtii allah ayaa timid famaa an intahaa ma uusan dhammaynin ninkii julaas ahaa min xalfihi dhaartiisii wa akhadat cuyuunu nnaasi dadka indhahooduna ay bilowday tantaqilu inay ka wareegto canhu julaas ilaa cumayr ibni sacad ay u wareegto xataa khashiyad marka xataa khashyad ilaa ay kaga soo degto ay daboosho ay qabato rasuulallaahi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi alsakiinatu xasiloonidii aamus rasuulku markuu waxay uu kusoo degayo wuu aamusayey mararka qaarkoodna dhidid waaweyn baa kasoo da-aya sida ay sayidina umulmuminiin caaisha ay ka sheekaynayso waxyiga qaababka uu ku imanayay fa carafa saxaabatu saxaabadii waxay garteen annahu lwaxyu waxaa nabiga qabtay inuu waxyigii yahay oo arrintan laga jawaabayo fa lazimuu amaakinahum meeshii nin walba meeshuu fadhiyey ayuu maaragtay ku adkaystay ruux dhaqdhaqaaqaya male waaye micnihii fa lazimuu amaakinahum meelahay fadhiyeen ayay laasimeen wa sakanad waxaa xasishay jawaaxir jawaarixuhum xubnahoodii oo idil walaadow bisamti aamus ayay magan galeen waa la wada aamusay wa tacallaqad absaaruhum indhahooduna waxay aadeen binnabiyi xagga nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu arkay inuu waxyi soo degayo beenna uu sheegay ninkii ahaa julaas isagana xaalkiisu muxuu yahay wahunaa halkaa markay tahay ee arrintu halkaa marayso dahara waxaa ka soo muuqday alkhawfu cabsi walwajalu baqdin iyo calaljulaas julaas ka muuqatay koow cumayr aan u nimaadno wabada-a wabada-a waxaa kasoo ifbaxay isna oo kasoo muuqday attalahufu sugitaan la-aan talahuf waxaad jeceshahay ood xiiseynayso ood sugi la-dahay baa layidhaha talahufka iyo tashawuq tashawufka labadaba attalahufu sugid la-aan watashawuqu tashawufu iyo hilow yaa wuxuu ka muuqdaana oo kasoo ifbaxay uu ka muuqdaa calaa cumayr wadalla aljamiicu dadka dhan waxay ahaadeen kadaalika sidaas xataa suriya ilaa laga faydmay can rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay sakiinadii qabatay markuu waxyuu kusoo degayay ayaa ka faydantay marka waa inuu haddii qur-aankii kusoo degay uu rasuulku aqriyay fatala wuxuu aqriyay rasuulku qowlahu alla hadalkiisii casa wajalla ayuu aqriyey aayadda afariyo toddobaatanaad oo suuratu towba ka mid a ayaa meeshaas arrintaa kusoo degtay soo ninkii ma dhaaraninoo ma dhihin saa ma dhihin aayaduna maxay leedahay yaxlifuuna billaahi yaxlifuuna waxay dhaaranayaan nimankii munaafiqiinta ah billaahi alla ayay ku dhaaranayaan oo maxay ugu dhaaranayaan maa qaaluu inaysan dhihin arrinta la ysku hayo oo kelimatul kufrigii inaysan dhihin ayay ku dhaaranayaan alla wuxuu yidhi walaqad qaaluu walaqad xaqiiqe eh qaaluu waxay dhaheen oy ku dhawaaqeen kalimatal kufri eraygii ama weedhii lagu gaaloobilayaa lagu gaaloobay ee kufriga ayay ku dhawaaqeen oo ah hadduu nebi maxamed uu run ku sheegayo waxa uu ku anticoonayo oo nabinimada ah dameerna waan ka liitaa kelimadaas waa kelimatul kufri wa kafaruu way gaaloobeen oo islaamkii bay ka baxeen bacda islaamihim markay islaameen kadib wahamuu waxay u hanqaltaageen oy damceen bimaa lam yanaaluu waxaysan gaadhin xataa nabiga inay dilaan wamaa naqamu kuma aysan qoonsanin nabiga ilaa an aqhnaahum allaahu inuu alle qani ka dhigay allaahu wa rasuuluhu min fadlihi ee fa in yatuubuu hadday toobad keenaan yaku khayran lahum iyada ayaa u khayr badan hadday toobad keenaan weli toobadiibaa u furan intay nool yihiin wa in yatawallow haddii ay ka jeeslaan toobadana yucadibhum allaahu alla wuxuu cadaabayaa cadaaban aliiman cadaab xanuun badan fi dunya walaakhira aakhiriya adduunka labada waa lagu cadaabi wamaa lahum uma sugnaanin fil ardi dhulka dhexdiisa min waliyin mid ay isku jaal yihiin oo taageera walaa nasiirin mid u hiiliya midna aayaddaasaa soo degatay oo dee sariix ku ah ninkan yaxlifuuna billaahi waxay ku dhaarteen maa qaaluu inayna dhihin walaqad qaaluu aa layidhi way dheheen kalimatal kufri aayaddii baa soo degatay halkaa markay marayso fartacada waxaa gariiray aljulaasu julaas ayaa gariiray min howli maa samica wuxuu maqlay wixi uu dhagihiisa ku maqlay iyo qur-aankii kusoo degay isaga cabsidiisa iyo dhibaatadiisa ayuu la gariiray wakaada wuxuu sigayba amuu qarka u gaadhay yancaqidu inuu guntamo lisaanuhu carabkiisu uu hadli kari waayo min aljazaci cabsi iyo argagax laakiin nin ilaahay kheyr la damcay buu ahaayo wuu caddaystay uma iltafata wuxuu milicsaday ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi bal atuuba yaa rasuul allah ilan waxaa layidhi wain yatuubu baa layidhi fain yatuubu yaku yaku khayran lahum soo maaha hadday toobad keenaan baa khayr ah marka wuxuu yihi alla ileh bal atuubu waan toobad keenayaa yaa rasuul allah bal atuubu bal atuubu buu yidhi sadaqa cumayrun cumayr runbuu sheegay yaa rasuul allah wa kuntu waxaan ahaa anugu min alkaadibiina beenaalayaasha ayaan ka mid ahaa as'alu llaaha ilaahay waxaan baryayaa an yaqbala inuu aqbalo towbatii towbadeeda jucilat fidaaka yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ow madaxa laigu maaragtay la igu kaafuraye wahunaa halkaan markay joogto halkaa arrintu ay mari tawajaha rasuulku wuxuu aaday alrasuulu lkariimu sala allahu calayhi wasalam ila alfata wuxuu fiiriyay wuu saa u eegay ila alfata wiilkii yaraa cumayr ibni sacad ahaa fa idaa kolkaa wuxuu arkay dumuucu lfaraxi ilintii faraxa oo tuballilu qoysay wajahu wejigiisii almushriqu ee nuurayay binuuri liimaani iimaanka nuurkiisa ku nuurayay ama ku ifayey ama ku siraadmay famadda rasuulu rasuulku wuxuu fidiyey yadahu gacantiisii ashariifata ee sharafta badnayd ilaa udunihi cumayr wiilkii yaraa dhegtiisa ayuu rasuulku ku fidiyey wa amsakahaa birifqin si naxariis iyo jileecla ayuu dhegtiisa u qabtay wa qaala wuxuu yidhi wafat way oofisay udunuka dhegtaadu yaa ghulaamu wiil yahow yari maa samicad wixii ay maqashay sidii ay maqashay u keentay maxaa jira ilaah allah ayaa ka markhaati furay wa sadaqaka rabbuk hadalkii aad sheegtayna allah ayaa kuu rumeeyey oo inaad run sheegaysay allah ayaa kuu markhaati furay caada wuu soo laabtay aljulaas ninka julaas layidhaha ilaa xadiirati lislaami xeradii ama mooradii islaamka ayuu kusoo laabtay wa xasuna islaamuhu islaamkiisina u wanaagsanaaday munaafiqnimadiina wuu iska daayay munaafiqiintana wuu kasoo tegay waqad carafa asaxaabatu asxaabtu waxay ku garteen ama ay ku aqoonsadeen salaaxa xaalihi xaaladiisa islaamnimo inay toosnaatay oo ay hagaagtay waxay ku aqoonsadeen mimaa wixii kaana u ahaa yuqdiquhu kii u waasiciya oo u ballaadhiya u ballaadhiya calaa cumayr cumayr oo min birin samafal ah wax alla wuxuu cumayr u baahan yahay oo dhan ayuu siin jiray wuu u waasiciyey wuu sii jeclaaday waqad kaana wuxuu ahaa julaas yaquulu kii yidhaahda kulamaa mar kasta oo dukira lasoo hadal qaado cumayr jasaahu allaahu allah ha ka abaalmariyo canii aniga khayran wanaag faqad anqadanii wuxuu iga badbaadiyey min alkufri gaalnimo ayuu iga badbaadiyey wa actaqanii wuxuu iga xoreeyey min annaari naartana wuu iga xoreeyey saasuu yidhi maxaa jira haddii uusan maalintaas sidaas yeeli lahayn de waxaad dhici lahayd inuu nifaaqiisii iyo munaafiqnimadiisii uun iskaga sii socon lahaa laakiin markuu qur-aanku soo degay ee la fadeexeeyey wuu isdaba qabtay wuu isdaba qabtay alictiraafu bilkhata'i fadiila inaad qaladkaaga qirata waa sharaf sharaf marka aada buu u nasiib badnaa ninka la yidhaha julaas saacad gudaheed buu markii horena wuxuu ahaa munaafiq nabiga caayay saacaddii ku xigtayna wuxuu ahaa oo nabiga inkiray yacni nabinimadiisa dhanba inkiray oo yidhi dameer baan ka liitaaba hadduu wuxuu sheegayaa ay wuxuu maxamed sheeganayaa ay run tahay oo nabinimada ah wa bacdu taasi waa hal qiso waxa weeyaan waa saxaabiga show keli ah ee laba dersi uu sheekhu ka bixiyey laba dersi taariikhdiisa dersigan markuu dhammaado mid kale ayuu ka bixinayaa wa bacdu markaa kadib oon intaa ka sheegnay fa laysat ma aysan ahanin haadihi tan qisadani adwa'a suuratin muuqaal ka ugu nuurka iyo iftiinka badan fii xayaati algulaami wiilkii yaraa noloshiisa alsaxaabi ee saxaabiga ahaa cumayr ibnu sacad ahaa muuqaalka iyo sawirka ugu bilicda badan ee ugu quruxda badan ee ugu sharafta badan ma aha kani walaa ashadduhaa ka ugu daran tacalluqan xagga nuurka tacalluqa waxaa la yidhaha tacalluqa waxaa la yidhaha sidiisa dhan waxa nuurka leh sida xidigaha oo kale nal meel ka jira markii uu mugdi jiro wuu birbirqayaa nuurka waxaad moodaa marna inuu yaraha yaraanayo marna uu soo kordhayo mar uu yaraha yaraanayo mar uu sii kordhayo marka birbiriq baa la yidhaha birbiriq tacalluqu waa saas walaa ashadduhaa tacalluqan birbiriqaas iyo wirhwirhkaas wirhwirhna waa la yidhaahdaa wirhwirhkaas kii ugu xoog badan ma ahayn noloshiis taariikh nololeedkiis arrin kale ayaa jirto oon taa ka liidanin ama ka sii daran wa inamaa wax kala maahna fii xayaatihi ninkaa noloshiisa min asuwari muuqaallo waxaa ka jira maa huwa wax huwa isaguba ashaa ka bilic badan wa ajmalu ka qurux badan tan fa ilaa liqaa'in aakhar kulan kale yaan la yeelanaynaa maca cumayr ibni sacad cumayr ibni sacad kulan kale ayaan la yeelanaynaa fii shabaabihi dhallinyaronimadiisii markan caruur buu ahaa soo maaha isagoo caruura ayuu muuqaalkan lahaa laakiin bal isagoo dhallinyaro ana waan arki doonaa marka fa ilaa liqaa'in aakhar wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu